qaba gurka hoganshe ilgabo garaad waxaan gacantiisu furan tahay marnaga xawadaata hadduu calabku kuu galo gurwax ku joogtaye guure gurwax ku joogtaye guure
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee radio besnai magacaygu waa abdaxsiis xasan mucalin toddobaadkan waxaan idinla socodsiin doonaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha oo ah barnaamij dhegaystayaasha aan ugu soo gudbino tahniyadaha dhalashada iyo kuwa arooska ah sidoo kalena marar qaarkood ama toddobaadyada qaarna qadadka taleefonka aan u furno si ehelkooda asxaabtooda iyo qaraabadooda ay halkaan ugu salaamaan barnaamijka waxaan toddobaadkan aan ku daafuran doonaa hees ay si wada jira u wada luqeeyaan nimaca yaasiin iyo cabdi qaboojiye
adunbaan ku doonayaa kowdhi adunbaan ku dhawadaa labadhi aday duntu igu xidhantay saddexdhi adunbaan ku doonayaa kowdhi adunbaan ku dhawadaa labadhi aday duntu igu xidhantay saddexdhi dulqad baan ka rabaa kadaal aniga haye allah deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw allah deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw damashad farax jacayl daway ila dadaheen damashad farax jacayl walaal ila dadaheen nimcoy ila dadaheen
heestaas halkaasi aan kaga gudubno ee cabdiyo idaadiyey oo ay ku wada luqeeyeen namac yaasiin iyo cabdi qaboojiye heese kala duwan ayaa toddobaadkan inoo soo socda markaana warqadda ugu horeyso ayaan ku hormarayaa waana warqad tahniyad aroos ah warqadda waxaa lagu bilaabay marka hore hambalyo hambalyo hambalyo gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu faraax waxaana halkan tahaniyad meher iyo aroos iyo hambaryo farxadeed oo aan qoraal lagu soo koobi karin ugu diraynaa ismaaciilla shariif iyo sidoo kale faa-ise cali axmed uu meherkoodu ka dhacay ayaa la leeyahay magaalada xaladheere ee gobolka muduga warqadan waxaa kala dirayo axmed ismaaciil maalin iyo maxamed cabdi aadan aadan ismaaciil ee suldaanka iyo sidoo kale hooyo shamso maxamed ismaaciil cabdi aadan daa-uud cabdiraxmaan shariif maxamuud maryan axmed cabdiqaafir shariifa cabdishakuur xasan aadan cabdiqaadir nuur maxamed siid cabdi ismaaciil ciise leylo ismaaciil cabdiraxmaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdirasaaq cali salaad cabdiqaadir cabdi maxamed xasan maxamed cabdi nuur iyo cali saki cusmaan faarax bakar cali gaab xaaskiisa iyo caruurtiisa maryan maxamed iimaan seegeeda iyo caruurtooda dadkan saan hore idugu soo sheegay waxa ay tahniyad aroos u dirayeen ismaaciil shariif iyo xaaskiisa faa-ise cali axmed waxaan mar kale leenahay noqda kubii isku waara oo ubad kheyr qaba kale hela hambaryo markaana mid ka mid a kaalimaha suugaanta ayaan u ciyaaraynaa
geedkan caashaqee birkiyo iga baxay wadnaha aduu kuu gaaryahe midhaha gacaltooyadii dhigtay hoobaanka guro adduunyadan geediga gulaha aad migu fishado jacaylka gardaagiyo guriga aan muquufa jirin samahuu gabaabsiya geedkan caashaqee birkiyo iga baxay wadnaha aduu kuu gaaryahe midhaha gacaltooyadii dhigtay hoobaanka guro adaa inta gabar jirtiyo gayaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobbaad aaminaytahee gobiyo labtaygu qabo adaa inta gabar jirtiyo gayaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobbaad aaminaytahee gobiyo labtaygu qabo
Come on, come on, show me. What kind of is that?
markan waxaan soo qabanayaa warqadeena xigta oo la xiriirta tahniyad aroos ah toddobaadkan warqaduhu waxay u badan yihiin tahniyado aroos oo kala duduban waxaan halkan tahniyad aroosa ugu dirayaa ayuu ka bilaabata warqada sacdiyo cabdi iyo xaajigeeda maxamed cabdiraxmaan oo aan leenahay ayaa la leeyahay marka hore hambalyo aroos wacan caashiqa ku doogsada muxubada ku dirsada danta meel u wada jira duco waalid hagarlii noqda uul iyo diirkeed ubad diin leh kala hela dhisma dhaqma idima allah ayaa lagu soo gabagabeeyey qaybta hoosna waxaa ku qoran dadka kala dirayo oo kale ah maxamed mubaarak ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtiisa hooye zahra maxamed aadan abaaye ifraax maxamed cumar iyo faadumo maxamed cumar asli maxamed cumar iyo sidoo kale suleyqa maxamed cumar cabdirasaaq cabdulaahi cali sidoo kale dadka kala diraya taanida arooska waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamed xuseen shukri cabdulaahi siidow seegeeda iyo caruurteeda oo kunoo wadanka swidhan nuur xasan shaafi shuute xaaskiisa iyo caruurtiisa bashiir axmed ismaaciil iyo anas cabdulaahi axmed dadkan waxa ay tahniyad si wada jir ay ugu dirayaan sacdiye cabdi sidoo kale xaajigeeda maxamuud cabdiraxmaan oo ku aqalgalay beledweyne waxaan leenahay allaha idinka dhigo kubii nolosha wakhti wanaagsan ku wada qaata oo ubad kheyr qabana kala hela farxadna ku noolaada insha allah markaana dhanka heesaha ayaan u jaleecinaa
I got a award waiting.
markaana waxaan soo qabanaynaa tahniyadeena xiga ee la xiriirta aroos ah arooskan waxaa marka hore kala diraya cayuush cabdi cuud iyo xaaji maxamuud ismaaciil cabdi wahaab aadan daa-uud aabe abukar maxamed cali iyo saabirin xasan ismaaciil cabdi aadan karaama badri ibraahim ismaaciil salmaan axmed abukar iyo nuur cumar idriis shaakir cabdiraxmaan shariif iyo sahra cabdikafaar sudan cabdiraxmaan aadan cabdu iyo nimco maxamed aadan xayaad aadan xubi iyo sidoo kale xanad maxamed aadan liibaan ibraahim gacal iyo salmaan axmed jamiil cabdikariin xuseen axmed iyo cabdiraxmaan xaaji ismaaciil maa-ida cali cabdiraxmaan abukar iyo cabduqaadir abukar maxamed iyo axmed ibraahim xasan dadkan waxa ay tahaniyada aroos oo ay u dirayaan axmed ibraahim iyo muna oo muhirkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxayna ugu hambaleeyeen guurkiina guur kheyr gurigiina guri nagi farxadna ku wada noolaada isku waara abid ubad kheyr qabana kala hela waxaana ugu diciyeen ducadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam annagana waxaa leenahay barakooba oo ubad kheyr qaba kala hela heesta gabagabada ayaana markaana isla qaadanana dhegaystayaal ee aan barnaamijkeen aan kusoo xoreyno intaana mar kale kulmi doonno barnaamijkan mid lamid ah anigoo abdixasiis xasan macalin ayaa idinla socodsiinaya tarsan ayaa inoo farsamaynayay intaana mar kale kulmi doonno barnaamijkan mid lamid ah nabadgelyo jimco wanaagsan
xidigaba aduunba igudhega nuglaayo adi soo dhoweeyo xidigaba aduunba igudhega nuglaayo adi soo dhoweeyo dhawicii horeen qabay waxaad tahay dhakhtaaraadii muddo iga dhayayso waadi dhiirgelise dhawicii horeen qabay waxaad tahay dhakhtaaraadii muddo iga dhayayso waadi dhiirgelise haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay gaariga dhaqsanaaye ku sidaa ma dheeliyo u maseexda dhinaco haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay gaariga dhaqsanaaye ku sidaa ma dheeliyo u maseexda dhinaco ilaahay dhantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayan dhalan nasiibliyo mid hodale ha kaa dhigo ilaahay dhantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayan dhalan nasiibliyo mid hodale ha kaa dhigo